alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila calى اظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى alih wصaxbihi wslama tasliima kaiira baabu taxriimi اlkibri wاlإcjaab wuxuu baab u yahay kibirka waxa loo yaqaano xaaraannimadiisa iyo walicjaabi qofku inuu isla yaabo uu isu bogo baabkii hore wuxuu ku saabsanaa tawaaduca iyo isdhuldhigga baabkanna wuxuu sheekhu kaga warramayaa tawaaduca didkiisa oo kibirka ah iyo icjaabka inuu qofkiisu naftiisu ay cajab gelisay iyo camalladiisu markaa kibirku waa qofku naftiisa inuu u arko dadka kale inay ka sarrayso kadalika xaqi inuu ka sarreeyana uu arko uu aqbali waayo dadkii inuu ka sarreeyana uu arko oo uu xaqiro u yeso sida rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam xadiidta aynu gaadhi doonno uu ku sheegay icjaabkuna waa inuu qofku isu bogo oo waxa weeyaan yani naftiisa uu la yaabo marka icjaabkuna wuxuu noqonayaa dariiqa kibirka loo sii maro marka qofku cujbigaasi uu ku sifoobo ee waxaa imanaysa inuu markaa kibro qaala allahu tacaala rabbi waxau ihi tilka taasi aada maqashay sifadeeda iyo warkeedu addaaru laakhiratu daarta aakhira weeye najcaluha waxaanu u yeelaynaa liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada kuwa aan rabin ee aan doonahayn dhulka inay isku sarraysiiyaan iyo fasaad toona waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibta wanaagsanina dadka muttaqiinta ah ayay u sugnaatay oo iska leh marka aakhire iyo daarta jannada dad kalihi waa dadka aan rabin adduunyada inay isku sarraysiiyaan iyo inay fasahaadiyaan inay arrintaa ku kacaan ama sameeyaan iska daayo xataa ma doonayaanba maba rabaanba waalcaaqibatu lilmuttaqiin kuwaasi ayaa muttaqiin ee muttaqiintaana caaqibada wanaagsan iyo cidhibta dambe adduun iyo aakhiraba fiican iyaga ayaa leh wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi walaa tamshi markaa tilka waa ismu ishaara weeyi wuxuu ku dhacayaa kolkaa taa la sifeeye aada maqashay addaaru laakhiratu weeyi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka korkiisa maraxan ay xaala kownika marixan xaal aad kibirsan tahay adigoo kibirsan oo sanka taagaya dhulka korkiisa ha socon waayo qofkii insaanka ahaa inuu kibro looma ogola inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula baa kusii xigtay qofku si kasta hadduu u kibro dhulka ma jeexi karo oo taa awoodu ma laha inuu dhulkii dilaaciyo buurahana dherer kuma gaadhi karo makhluuqaad badan baa jiro ka weyn oo ka xoog badan marka isaga loo eego yani daciifuu noqonayo sidaa hadday tahay yaanu qofku kibir dhulka korkiisa ku soconin weeyi ka aayaddaasi waa aayat lisraa walaa tamshi fi lardi maraxan aayaddan soo socotana way ku jirtaa barhtankeeda وqاaلa تaعaaلى waxaa kaloo rabi yihi وlaa tusacir ha dadbin khadaka dhabankaaga linaasi dadka ha u dadbin walaa tamshi fi lardi maraxa walaa tamshi hana socon fi lardi dhulka korkiisa maraxan adigoo kibirsan ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid iskibrin badan dhammaantii oo fakhuurin faan badan ma jeclo rabbi jala wacala ka dhabankaaga dadka ha u gudbin weeyi wa macnaa tusacir khadaka linnaas tusaciru khadaka linnaasi macnaheedu waxa weeye ay tumiiluhu wa tucridu bihi can innaas waa inaad leexiso dhabankii wa tucridu bihi can innaas aad dadkii waxa weeye ka dadabto takaburan calayhim kibrin aad iska kibrinaysood iska weynaynayso daraaddeed adigoo iska kibrinaya inaad qofkii caadi ula hadashood wejigaba siiso waa in waxa weeye aad ka sii jeedo adoo xaggaa u sii jeedo dhabanka siiyey aad tidhaa haa maxaa tidhi aad sii tidhaahdo oo aad iska kibrisay inaad qofkii wejiga siisood caadi ula hadasho qaala wuxuu uhi walmaraxuna atabakhtur weeyi yani waa iskibrinta weeyi oo sida sharaxa saxiixa muslimkaba uu ka odhanaya alimaamu nawowiyu raximah ullah kelmado badan oo isku macnaa baa jira waay taana ilaahay waa inoo diiday dadka had iyo jeer markaa iskibrinaya sifadooda weeye oo qof waxooga ay yar yasayaan ama ay isleeyihiin mala maaragtay uu kaa hooseeya markuu la hadlo ama u isdhaa wax weydii oo waxaa dhici karta inuu waxa weeyaan maaragtay wejiga saani usiin waayo xaggaa isu sii dadbo soo ma aragtid ta noocaasana markaa looma baahno isdadabkaasi waxaan u bannaanayn qofku marka uu kibir dartii u samaynayo isu dadbayo in tusaale ahaan adoo degdegaya hadduu kula kulmo haad intaad sii dhegaysato sii carato ama waxa weeyaan markaa qofkani uu yahayba qof mutaystay in laga hijroodo oo aan lala hadlin oo dee kibir aanay ka ahayne ujeeddo kale iyo qarad kale ay arrintaasi ku timi waa taasi waa halkeeda weyi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina qaaruuna qaaruun ninkii la odhan jiray kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa qoomkii nebi muuseu ka tirsanaa oo waxaa la yidhi reer banu israa'iil buu ka tirsanaa fabaqaa calayhim wuu ku xadgudbay mufasiriintu waxay dhahdeen markii hore nebi muuse waabu rumaysnaa deetana wuu ka gaaloobay wallahu aclamu bisixati dalik fabaqaa calayhim wuu ku xadgudbay wa aataynaahu waxaanu siinay min alkunuuzi kaydadka xaggooda waxaanu ka siinay maa shay ina mafaatixahu furayaashiisu la tanuu'u ay cuslaynayso bilcusbati kooxda ulilquwati xoogga u saaxiibka ah yacnii kunuus iyo kaydad furayaashooda koox markaa dhan oo xoog leh ay cuslaynaysa ayaanu siinay marka haddii furayaashii ummad badan markaa ay cusleeyeen maxaad u malaynaysaa khaanadaha iyo kaydadka lagu furaayo id qaala lahu qowmuhu qoomkiisu markay ku yidhaahdeen laa tafrax ha farxin yani ha kibrin oo adduunyadaadan iyo waxaan hantidan ilaahay ku siiyey ha ku maaragtay kibrin in allaha maxaa yeelay ilaahay laa yuxibu lfarixiin ma jeclo kuwa ku farxa adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda iyo markaa waxyaabaheedaasi waayo faraxa noocaasi waa farax madmu waa farax madmuum ah waa ka ilaahay aayad kale ku uhi wafarixuu bilxayaati اdunya ma alxayaatu اdunya fi laakhirati ila qaliil ilaa qowlihi tacaala la gaadhayo wamaa kaana min almuntasiriin oo aayaadka markaa qisadii qaaruun ka warramaya ee suuradda la ydhaha suuratu lqasas aakhirkeeda ku jira macnihi hadda akhri weeyi waaya markaa wuu iskibrinayay ninkaas cirku isla maraayay ilaa ilaahay markii dambe markaa isagiiyo daartiisiiba dhulka la gooyi ciribta xun ee kibirku uu leeyahay iyo natiijadiisuna taa weeye inuu qofka ilaahay jalla wacalaa uu ciqaabo darajo aanu mutaysan isla markaana aanu lahayn isgaadhsiiya wa can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala nabigu inuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo man kaana qofka uu ahaaday fii qalbihi qalbigiisa mihqaalu daratin dhuudhicasa wax leegoo min kibirin kibir ahaaday wax yaroo yaroo kibiri qofku qalbigiisa ku jiraa jannada ma galo qaala rajulu nin baa yidhi ina rajula ninku yuxibu wuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu maradiisu inay noqoto xasanan mid qurux badan wanacluhu kabtiisuna ay noqoto xasanatan mid qurux badan markaa taasi macnihii kibir miyay noqonaysa qaala wuxuu rasuulku yihi in allaha ilaahay jamiilun waa allaha markaa wanaagsan ee quruxda badan weeyi yuxibu ljamaala quruxdana wuu jecel yahay marka ilaahay jala wacalaa waa jamiilun fii daatih jamiilun fii afcaalih jamiilun fii sifaatih si walba waa allaha jamiilka waahe u quruxda badan yuxibu ljamaala jamaalkana wuu jecel yahay markaa inuu qofku maro wanaagsan xidho ama uu kab fiican xidho iyo wixii la midi kibir maaha se yeeshee alkibru kibrigu batarulxaqi xaqi waa in qofku uu diido oo u aqbali waayo waqamtu nnaasi iyo dadka inuu quursado xaqiro rawaahu muslim qaala wuxuu ihi bataru lxaqi dafcuhu waa inuu markaa riixo oo waradduhu uu ku celiyo calaa qaayihi ciddii tidhi waqamtu naasina ixtiqaaruhum waa inuu dadka quursado weeye xadiidkani walaalayaal waa min axaadiid alwaciid waxaanuu inoo tilmaamayaa kibirka waxa loo yaqaano macnihiisa iyo dhibta uu leeyahay dhibta uu leeyahay ama waciidka loo sheega waa inaanu jannada gelahayn qofka kibir qalbigiisa ku jiro tacriifkiisana rasuulkaa inoo qeexay calayhi الsalaau wasalaam baطru اlxaqi wagamdu الnaas waay qofku waa inuu xaqii markaa diido oo u aqbali waayo iyo gamdu الnaas dadkii inuu quursado xaqiro haddaba gelitaankaa la yidhi jannada geli maayo waxay ahlulcilmigu ku sharaxayaan haddii markaa qofku xaqii uu iska kibrinaayo isagoo og inuu xaq yahay hadduu diidan yahay oo uu iska kibrinaayo oo iskibrin daraaddeed iyo istikfaaf iyo dhayalsi iyo quursi darteed uu u qaadan la yahay markaasi jannada geli maayo weligiina afka saari maayo waayo waa gaal qofka sidaasi gaal weeyo gaalna jannada ma galo haddii laakiin uu yahay qof kibir markaa uu ku jiro oo dadkii iska kibrinaya laakiin cibaadadii ilaahi iyo addoonu noqoshadii rabbigii aan iska kibrinahayn in dadkiibuu iska kibrinaya ama qaarkood buu iska yar sarraysiinayaa ta noocaas waa kabiira uune ma noqonayso gaalnimo diidistaa loo diiday inuu jannada gelayana waxaa lagu xambaari karaa xaaladda aanay ibtidaa'an baanu u gelahayn ya marka hore ayaanu gelahayn laakiin hadduu iimaan wuxuun kaga dhinto dee waxa weeyaan markaa inuu ku dambayn doono taasi diidi mayso wa can salamata bni lakwaci radia allahu canhu ana rajulan nin ayaa akala cunay cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa wuxuu wax ku cunay bishimaalihi bidixiisa faqaala wuxuu rasuulku ku yihi kul biyamiinika midigtaada ku cun horena xadiidku inoo soo maree waxaa laga qaadanayaa qofkii lagu arkay isagoo bidixda wax ku cunaaya in loo sheego la yidhaha midigta midigta isticmaal maaragta dadkii wanaagga la faro qaala wuxuu ninku yidhi laa astaiicu ma karaayo ma karaya buu yihi qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaau wasalaam la staactaha karin waa qaanad karin buu yihi maa manacahu muu diidin inuu sunnadaa u hogaansamo oo midigtiisa wax ku cuno ila lkibru kibir mooye wax kale qaala wuxuu ihi markaa saxaabiga salama ibnulakwac famaa rafacahaa gacantiisii kor uguma qaadin ninkii ilaa fiihi afkiisii mar dambe oy qallasho sida ushaa marka aan soo laamayn ee qallalan oo kale ayay noqotay rawaahu muslim marka habaar baa ku dhacay oo uu habaaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadaynu garanayna dalqaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cafigiisa iyo sifaadkiisa ayaa haddana ninkan uu habaaray waayo sunnadii uu ugu yeedhay iyo amarkii uu faray baa muxuu kala hor yimi kibir iyo markaa isla weyn ma karayo iyadoo aanay markaa dhab ka ahayn dee cudurdaar uu lahaa aanay ahayn kibiri ka ta ma karayo lastaacta ha karin horena waynu usoo marray wacan xaariata bni wahbin waxaa laga wariyey صaxaabigaasi xaaria ibn wahb lo odhan jiray alkhusaaci radia allahu canه qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaalu leeyahay marka baleeg xadiidkani muxuu ku saabsan yahay xaqa in la iska kibriya khatartay leedahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ciddii kuugu yeedhaysana waa inaad tidhi ahlan wasahlan oad ka aqbasho calaa ra'si walcayn soo ma aragti daad laakiin waxa weeye sideedabana dadku halkaa aad uma kala yaqaanaane waxa kala daran qofku sunnadii inuu ka tago oo markaa iska dee wahsi iyo wax la mida uu uga tago iyo inuu uga tago waxa weeyaan markaa kibir uu leeyahayba my maanaa maanoo kalaa sidan sameeya ama iyadaa i cunantaba maxaan ka sameeyaa sidan oo kale labada arrin shaqa iskuma laha ma fahanti waaya waa laba arrin oon shaqo iyo shuqul isku lahayn wuxuu ihi markaa saxaabigani samictu rasuul allahi rasuulka ilaahay baana maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay alaa ukhbirukum ma idinka waramaa biahli nnaari dadka ahlu naarka ama idinka warama jawaabtu waa haa yani ahlu naarku sida ay u badan yihiin weeye ay aqlabuhum waay alaa ukhbirukum biahli nnaar ahlu naarka ma idinka warama badidoodu sida ay yihiin kullu cutullin waa mid kastoo adarag oo waxa weeye haliid oo jaafaaba lagu fasiraa cutulliga madax adag mid madax adag dhammaantii weeye oo jawaadin ka kan oo maal ururin badan aljamuuc almanuuc ka wax ururinta badan ee diidista badan xaqa lagu leeyahay jawaad maal ururin badan oo mustakbirin mustalkibira weeye qalqallafsanaanta qalbi adkaanta adadkaanta waxa weeyaan markaa dhabcaalnimada kibirka waa min sifaati ahli الnaar ciyaada biاllah markaa qofka muslimka ahi waa inuu arinkaa naftiisa aad iyo aada uga ilaaliyo haduu wax ka mida ka dareemo naftiisana waa inuu edbiyo edab bay naftu u baahantahy in la edbiyo muttafaqu calayh wataqadama sharxuhu sharxiisu wuxuu inoogu soo hormaray fii baabi dacafati lmuslimiina halkaasuu xataa kelmadaha ah sheekhu maaragta kusoo fasiray halkaa u noqo qaala wacan abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu can nabiyi salى اllahu alayhi wasalama nabiga waxa uu ka wariyey qaala inuu yihi ixtajat اljannatu jannadiibaa dooday iyo wanaaru naartiibaa dooday waqaalat inaaru naartiibaa waxay tihi fiya waxaa igu jiro igelaya aljabaaruun kuwa markaa dadka waxa weeye iska saraysiiye walmutakabiruuna kuwii iskibrinayey aljabaaruun waa kuwa waxa weeye isa saraysiiye meelaanay mutaysan isgaadhsiiye walmutakabiruuna iyo kuwa iskibriya ayaa igelaya bay tihi waqaalat iljannatu jannaduna waxay tidhi fiya ducafaau nnaasi wamasaakiinuhum anna waxa igelaya ducafada dadka kuwa ilaahay jala wacala isu dhuldhiga weeye ee rabbigood markaa isu duleeya iyo masaakiintooda ya faqada allahu baynahumaa ilaahay baa waxa uu ku kala xukumay inaki adigu aljannatu jannadii baa tahay raxmatii raxmadaydii baa tahay marka raxmatii khabar labaad baa laga dhigi karaa inadaa khabarkeediina waa laga dhigi karaa inaki adigu aljannatu jannadii baa tahay raxmatii raxmadaydii baa tahay ilaan sideedaba hal mubtada dhowr khabar iska yeelan karaa waahbaruu biاnayni aw biakara can waaxidin kahum suraatun shucaraa weeyaano waa kii khulaasada sidaa ku odhan jira oo dhowr mubtado keliya dhowr markaa ee hal khabarna wuu yeelan karaa dhowr khabarna wuu yeelan karaa waay inaki adigu aljannatu jannadii baa tahay raxmatii baa tahay arxamu biki waxaan kuugu naxariisanayaa man ashaau cidda aan doono wa inaki adiguna annaaru naartii baa tahay cadaabii cadaabkaygii baa tahay wacadibu biki waxaan kugu cadaabayaa man ashaau cidda aan doonaan kugu cadaabaya walikilaykumaa labadiinuna waxaa ku leedihiin calaya korkayga miluhaa muggeed yani labadiinuba waxay igu leedihiin inaan idin buuxiyo bor idinka dhigo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkan waa inagii hore usoo mara waay markaa inay doodaan oo ilaahay jala wacalaa dareen uu geliyo ay caadi u doodaan wax maaragtay dee mustaxiil ah ma aha ilaahayna wax walba waa awoodaa sidaasaana daahirku xadiidku yahay sidaa awgeed in laga baydho oo si kale loo awilo waxuu yeedhayaa ma jiro xadiidka waad aragtaa shaahidka oo ahlu naarku waa aljabbaaruuna waalmutakabiruun markaa waxaan loo yaqaano iskibrintu oo laba nooca xaqa in layska kibriyey iyo dadka in layska kibriyo addoomaha ilaahay labadaa noocahay waa min صifaati ahli الnaar weeyi ciyaada biاllah وعan abi hurayraةa radي اllahu عanhu ana rasuul اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi waslama qaala wuxuu uhi laa yanduru اllahu ilaahay eegi maayo ywma اlqiyaamati maalinka qiyaame ilaa man jara qofka jiida isaarahu hoos guntigiisa daطraa kibir dartii qofka u jiida mutafaq عalayh bukhaari iyo muslim baa isku waafqa markaa waa waciid daran oo loo sheegay qofka maradiisa ama surwaal ha noqdo ama khamiis ha noqdo ama waxa weeyaan macawis ha noqdo qofka maradaa uu hoosta ka xidhan yahay jiida ee qonofyada hoos mariya kibir dartiina u jiida ciqaabkaa weyn buu mutaysanaya ilaahay maalinka qiyaame eegi maayo kaaan kibir u jiidayna iska jiido ka waran iska jiidaya uun ya dee taasina waa muxaram iyaduna oo ciqaabo kale iyaduna leedahay maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar ma garata marka insha allah axaadiidtani waxay ku imanaysaa baabkeedu halkaas aynu insha allah kaga hadli doonaa wa anhu ay وعn أbي هurayرaةa qاala qاala rasuul الlahi slى الlahu عalayhi وasلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi ثaلaaثaة صdx laa yukalimuhum اllahu ilaahay la hadli maayo ywma اlqiyaamati maalinka qiyaama oo ilaahay u hadlaa walaa yuزakiihim mana طahiraayo walaa ynduru ilayhim mana eegaayo mani ma طahiraayo waxa looga jeedaa dunuubta ka طaahiri maayo walaa ynduru ilayhim mana eegaayo walahum cadaabu aliimu cadaab wa xanuunjinayana way leeyihin marka alaaatun ay asnaafun alaaثa ama alaaatun ay alaaatun min alasnaafi saddex asnaafta ka mida shaykun zanin weeye saddexdaasi shaykun waa oday odaygaasoo zani sinaystay oo sheekha waxaa la idhaha konton qofka gaadhay iyo wixii ka sii sarreeya mar hadduu da-daa noqdo waa oday weeyi agrat oo luqada carabiga qofka odayga abaa la idhaahdaa man dacana fi sini ayaa sheekh la idhaha moogta waa abunaa shaykhun kabiir waxay ahlucilmigu idhahaan konton hadduu qofku gaadhay iyo wixii kasii sarreeya waa oday weeyi ninka siddeetan gaadhayna maxaad umalayn waaya haddana waa zanin ciyaada billaah iyo wa malikun boqor kadaabun beenalaah beenawaasa iyo wa caa'ilu nin cayloo fara madhan oo mustakbirun haddana mustalkibirah rawaahu muslim intaa ilaahay ma eegaayo la hadli maayo tahiri maayo cadaab aliimana way leeyihin maalinka qiyaama bal inta laysu daba dhigay waciid iyo gooda eeg rawaahu muslimu qaala wuxuu yidhi alcaa'ilu caa'ilkuna alfaqiiru waa qofka faraha madhan xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa waxa loo yaqaano kibirku dhibtuu leeyahay oo wacaa'ilun mustakbirun weeyi soo ma aragtid nin faramaran oo haddana iskibrinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ana almacaasi tacdumu maca qilati daaci macaasidu inay weynaynayso dembigeedu weynaanayo marka qofka wax ugu yeedhaya aanu jirin ama waxa ugu yeedhaya uu iska daciif agtiisa ku yahay sidaa awgeed baa zinadu mar walba oo muxaram oo ka weyn iyo ka yarba waa ka muxaram laakiin qof weyn oo odaya waxa weeye shahwadiisi iska daciiftay oo in badan adduunka kusoo noolaa markuu waxa weeye xumaanta noocaasa isagoo heerkaa jooga u bareerayuu samaynayo taas waxay tilmaamaysaa inuu sharlow yahay ya oo inuu ilaahay caasiyo xumaanta faraha kula jiro uun qastigiisu yahay soo ma aragtid waay markaa wuu ka sii dembi weyn kii yaraa iyadoo labaduba dembi weyn ay ku sugan yihiin kadalika kii boqorka haddana beenaala ahaa oo boqoroo dadkiiba isaga u taliyo oo waa raciyadiisii u xuba soo ma aragtid hadduu runta sheega cid ku qabsanaysa ama odhanaysa maxaad runta u sheegtay ma jirtaba maca daalika haddana waa beenaaloo been buu sheegaya kii caayilka ahaa ee faraha madhnaa haddana mus had iyo jeer dadka waxaa keena inay iskibriyaan hayntooda inay waxayaan oo qofku hantidiisa dadka ugu hanjabo ya oo waxa weeyaan markaa dee cidduu doono siiyo oo cidduu doono kaga farxiyo oo cidduu doono ku kala seexiyo oo halkuu doono uu ku gaadho waxaan maalku waa khatar ma garanaysa marka had iyo jeer waa sabab weyn oo dadka kibirka ugu yeedha wixii kibirka qofka ugu yeedhi laaba isagoon hayn buu haddana kibirsan yihi hadduu waxayn laana maxaad malaynaysa ya dee cirku mari laaba malaha marka calaa kulli xaal saddexdan oo kaliya maaha wahaakada mar kasta oo qofka macsidan waxa ugu yeedhayaa waxa weeye agtiisa uu daciif ku yahay ama yar tahay inuu la yimaada dembi weyn bay keenaysa tusaale ahaan imaka nin baa wax haysta waxbuu haystaa uu iska dhergaya wuu ladan yihi haddana waa tuugo waxbuu xadaya ya kaas iyo ka gaajaysan en bab haynini ee waa xadayaa labadiiba waxbay xadeen oo tuugada dembiga loo yaqaano weyn bay ku wada dhaceen layskuma isku dembi bay noqonayaan maya isku dembi maaha way kala dembi weynyihin oo qofkan xumaantiisa iyo khubsigiisay daliilutah qof aada u xun inuu yahay shaksiyad xun oo waxa weeyaan markaa xumaanta jecel ayay tusinaysa qaala wa canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam alcizu cizigu izaaruhu ilaahay markaa hoosguntigiisa weeye walkibriyaau isweynaynta iyo kibirkuna ridaauhu go-isa sare weeyi faman yunaasicunii cidda igula dooda ee ku qabsata cadabtuhu waan cadaabaya rawaahu muslim aniga saasuu ii qorayaa laakiin muxaqiqu wuxuu leeyahay sidan aan hadda u akhriyey waa sida asalka makhduudka ku taalla saxiixa muslimkana uu xadiidku ugu yaallo idinka lafdi kale uu idin qoraya qaala allahu caza wajalla ka bilaabmaya soo maha alcizatu izaari waalkibriyaau ridaai saasoo kale waay marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa cizada iyo kibriyaaguba inay yihiin laba sifo oo ilaahay jala wacala uu ku sifaysan yahay isla markaana in lagu qabsado ilaahay jala wacala aanu ogolayn ciddii ku qabsatana ilaahay waa cadaabaya cadaabkaasaa ilaahay jala wacala uu ugu talagalay marka waxaa loo yaqaana kibirku waa in aada iyo aada looga fogaado la yska ilaaliyo maxaabuu qofku markaa kibri iyadoonu garanayn halku soo maray iyo waxa laga sameeyey iyo dacfigeenna iyo halkaynu ku dambaynayna iyo xaalkeenna iyadoo si wanaagsan qofku u dareensan yahay maxaaba kibir ku xambaarayaba ya wa canhu ana rasuula allah sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yidhi baynamaa iyada oo rajulu nin yamshi uu soconaayo fii xullatin baldad ama isku joog xaalo uu xidhan yahay baldadaasoo tucjibuhu yaabgelisay yaabgelisay waaya oo murajilun uu feedhay ra'sahu madaxiisa madaxuna u feedhan yao u shanlaysan yahay oo yakhtaal uu isku jajabinaayo uu isku kibrinaayo fii mishyatihi socodkiisa id wakhtigaaba khasafa allaahu bih ilaahay baa dhulka la jaray oo fa huwa isagu yatajaljalu wuxuu sii quusayaa uu ku hanjaqanjaq leeyahay fil ardi dhulka dhexdiisa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaame dhulkuu sidaa usii quusaya ilaa qiyaamaha soo ma aragtid ilaa qiyaamaha la gaadhayo dhulka ayuu saa usii quusaya saa usii quusaya saa usii quusaya oo ciqaabkiiba ilaahay joogto uga dhigay ilaa qiyaamaha la gaadhayo ayuu waxa weye dhulku saa ula sii go-aya o saa ula sii qoosaya soo ma aragtid xumaanta uu sameeyo weynidaa ilaahay daraaddeed muttafaqu calayh qaala wuxuu uhi murajilun ra'sahu ay mumashituhu iyadoo uu feedhay nin feedhan oo markaa dee xarragoonayuu ahaa wa qowluhu yatajaljaluna biljiimayni marka la akriyo ee yaquusu wuu quusayaa wayanzilu wuu ku dhaadhacayaa weeye ilaa qiyaamuhu kolba dhulka saa usii quusaya lagu sii ciqaabaya marka waxaa loo yaqaano isjajabinta iyo kibirka walaalayaal dhibta uu leeyahay ayay tusinaysaa qofkuna markaa inuu calooshiisa la ciyaar noqdo maaha markuu xoogee hanti yar helo waxaa iska xaragooda uu maaragta inuu cirka isla maro dee maaha waa inuu ilaahay jala wacalaa uga mahadnaqo haddii ilaahay u nicmeeyo waa inuu ilaahay jala wacalaa uga shukri noqo uga mahadnaqo kibirkana aad iyo aad isaga ilaaliyo waay ahlulcilmiga markaa badidoodu waxay leeyihiin ninkan xadiidkani sheegaya waa qaaruun ninkii la odhan jiray aayaad ka horena aynu ku soo maraynay waayo isagaa ilaahay ku sheegay qur-aanka kariimka ah inuu dhulka la jaray fakhasafnaa bihi wa bidaarihi اlarda famaa kaana lahu min fi'ati yansuruunahu min duuni اllahi wama kaana min almuntasiriin وعn سلمة بن الأكوع رضي الله عنه qاaل وxuu hi qاaل رsuuل الله رasuulka ilaahay wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم lاa يزaaل الرaجuل ninkuu ka suuli maayo يdhب بنفسihi نftiisa inuu markaa la tago ee ydhب نفسhu weey badوa لتacdiya weeye ydhب بنفسihi نftiisa inuu la tago macni inuu saraysiiyo oo uu sare u qaado xatىa يuktaba ilaa lagu qoro في الjabaariin ay fii jumlati jabbaariin kuwa isa sarraysiiye isweynaysiiya ilaa markaa duuduubkooda lagu qoro iyaga lagu daro oo fa yusiibahu uu ku dhaco ma asaabahum wixii iyaga markaa ku dhacay fa yusiibahu uu ku dhaco ma asaabahum wixii ku dhacay oo waxa ku dhacay waa maxay dee waa ciqaabka wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannamu waisqaa min maa'in sadiid ytajarachu walaa yakaadu yusiiqu wayatiihi lmowtu min kuli makaani waay ilaa akhir alaayaat jabbaariinta waynu garanaynaa waxa ku dhacay qaala wuxuu hi rawaahu tirmidiyu qaala xadiiu xasanu alimaam tirmidiyu xadiidka uu taxsiiniyey laakiin xadiidku waa daciif weeye waa daciif oo waxaa sanadkiisa ku jira cumar ibnu rashid in la odhan jiray cumar ibnu rashid alyamani ayaa sanadkiisa ku jira sidaa awgeed baa waa daciif weeyi imaamu albani kayrkiina ciladaasay ku daciifiyeen qaala wuxu uhi yadhabu binafsihi an yartaficu inuu naftiisa sarraysiiyo wayatakabaru uu iskibirsiyo isla fagadh yidhaahdo ma daayo ilaa dadkaa lagu qoro qaala wuxuu hi baabu xusni اkhuluqi akhlaaq wanaagga baabkiisii weeye qaala allahu tacaala rabbi wuxuu hi wainaka adigu nebi muxamedow la calaa khuluqin dhaqan baad ku sugan tahay iyo dabeecad dhaqankaasoo cadiimin weyn dhaqan weyn baad ku sugan tahay dhaqankaa weynee rasuulkeenu ku sugnaana wuxuu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam dhaqanka qur-aanku sheegaayo ya oo qur-aanku waxaanuu sheegayo aadaabtiisunbuu u hoggaansami jiray sidaa awgeed baa sida saxiixa ku sugan inuu soo arooriye ahayde ma soo aroorine markii la weydiiyo caaisha dhaqankii rasuulka qaalat kaana khuluquhu lqur'aan dhaqanka qur-aanku wuxuu ahaa qur-aanka weeyi yani qur-aankaasi waxa uu sheegayo ayuu ku camal fali jiray fakaanahu qur'aanu yamshi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waalkaadimiina alghayda kuwa markaa qariya cadhada ee walcaafiina cani nnaasi dadkana iska cafiya kuwaasaa ilaahay ammaanay jannada inay mutaysteen oo gelayaanna uu sheegay dee aayaadku markaa xagga horey ku xidhnaayeen uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi الsaraءi wاdaraaءi wاlkaadimiina alghayd wاlcaafina can الnas wallahu yuxib اlmuxsiniin waayahay qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu اllah marka aayadda wuxuu ku tilmaamayaa kadm اlghayd qofku cadhadiisa inuu iska liqo uu qarsado isagoo marka waxa ay farayso fulin kara dadka inuu iska cafiyaa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama axsana naasi ka dadka ka ugu wanaagsan buu ahaa khuluqan xagga dhaqanka muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa isagaa dadka ugu dhaqan wanaagsanaa ilaahayna jela wacalaa wuxuu la soo diray diintan sharafta badan oo ah waxa weeyaan tii dhammaystiraysay makaarim اlakhlaaq akhlaaqda wanaagsan iyo acmaasha fiican dhammaystiraysa wa canhu ay wa can anasin anas waxaa laga wariyey qaala inuu yihi maa masistu masastuna waa la sheegay maa masistu maan taaban diibaajan xariir waa noocun xariirta ka mida iyo walaa xariiran xariirtoona alyana ka nacimsan oo ka maaragtay debecsan min kafi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama baabacadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kafka waxaa la idhaahdaa raaxada ama baabacada iyo faraha waa xaggaas weeyi kafna waxaa loogu bixiyey liannahaa takufu linsaana can iladaa waayo qofka had iyo jeer dhibaatada he ka difaacdaa markay imika wax kugu soo boodaan saasaad leedahay soo ma waad iskaga qabanaysaa saasaad leedahay ama daadii wax lagugu soo tuuro waad isaga dhigaysaa marka waaya markaa kafka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xariir xariirtu sidaynu aragnay dee waxa weeye aad bay maaragtay dixiin u tahay taabashadeedu soo ma waay sifaadka rasuulka waxaa kaloo ku soo arooray calayhi salaatu wasalaam sida shamaa'il muxamadiya iyo ku sugan gacantiisu inay rasuulka adkayd calayhi salaatu wasalaam marka waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa weeye taasi waa macnii xoog bay lahayd gacantiisu gacan miisaan iyo xoog labay ahayd laakiin xagga taabashadeeda marka la eego la taabanayo mid markaa naciima bay ahayd ama markaa ay gacanta rasuulku adkayd calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd wakhtiyada loo baahan yahy wakhtiyada safarka iyo wakhtiyada jihaadka iyo marka loo baahan yahay ayay ahayd waaya walaa shamimtu maan urin shamimtu min baabi taciba shamamtuna waa la sheegay inuu idin xarakaynaya laga yaabaayo min baabi qatalaa walaa shamimtu manaan urin raayixatan carfi iyo ur qadu weligee adyabo ka udgoon min raayixati rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam carfigii rasuulkeena sharafta leh walaqad khadamtu waxaan u shaqeeyey buuhi rasuulllahi rasuulka ilaahi sal allahu alayhi wasalam cashra siniina toban sanadood waa in alla intii madiino joogay uu shaqayn jiro isagoo yar baa loo keeno layidhi inankan yaraa ku shaqeeya agoonna u hamuugta famaa qaala lii iguma odhan rasuulku qadu weligay ufin uf iguma odhan walaa qaala lishayin facaltuhu shay aan sameeyeyna iguma odhan lima facalta maxaad u samaysay wixii la sameeyeyba haddaan sameeyaba maxaad u samaysay iguma odhan walaa lishayin lam afcalhu shay aanan samayna iguma odhan alaa facalta kada maxaad waxaa u samayn weyday iguma odhan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidku wuxuu si cad inoogu tilmaamayaa ikhwaanii oo uu weliba khaadimkiisii tobankaa sano u shaqaynayey oo markuu jooge uu maaragtay negi yahayna wuu la joogi jiro oo wuu adeegi jiro markuu xataa safarka galana wuu raaci jiray tobankaasaa kama faaruqin wuxuu ka marakacayaa dhaqankii rasuulkeena suuban calayhi salaatu wasalaam weli iguma odhan uf iyo kelmad markaa dhibsado toona waxaan sameeyey maxaad u samaysay iguma odhan waxaanan samaynay maxaad u samayn weyday iguma odhan halkaasaa khuluqa rasuulkeenu gaadhsiisnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa kaloo laga qaadanayaa anas qudhiisa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu say u wanaagsanayd waayo waxay kutusaysaa munkar iyo wax xun inaanu la imanahayn isaga qudhiisu waayo hadduu dee markaa munkar ama wax xun la iman lahaa dee rasuulku waa u diidi laha calayhi salaatu wasalaam sooma oo uu ku qabsan lahaa marka anas qudhiisa akhlaaq wanaagiisa iyo qiimihiisa ayay taasi tusinaysaa waxaa kaloo tusinaysaa had iyo jeer dadka shaqaalaha ku ah ee kuu shaqeeya ama guriga kaaga shaqeeyaan ama meherada ha kaaga shaqeeyaan ee adigu aad ka mas-uulka tahay iyo dumarka iyo dadka had iyo jeer aada maamulayso waxba inaan canaanta iyo maaragtay waxyaabaha noocaasa lagu badin oo wax munkara in lagu arka mooyaane had iyo jeer waxba dhacdhacooda iyo waxyaabaha yaryar iyo iska maaragtay sida munaasibkaa markay seegaan iyo arrimaha loogu dulqaato soo ma aragtid waay oon laga doonin dee sidii qofkii weynaa ee kaamilka ahaa inay u dhaqmaan qaala wacan acb bni jahamata acb bni jahamata laythi radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ahdaytu ilaa rasuuli llaahi rasuulka ilaahay waxaan u hadeeyey sala allahu alayhi wasalama ximaaran waxshiyan dameer dabadeed aan soo ugaadhsaday ayaan u hadiyeeyey waaya waa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam xajkii xajatulwadaac uu xidhe uu kusii socday kolka dadkii iyo ciidankii la socdaanuu ka mid ahaa saxaabigani faradahu calaya wuu igu celiyey buu yidhi wuu igu celiyey oo igama aqbalin hadiyada noocaasa falamaa ra'aa markuu arkay maa fii wejhi wejigayga waxa ku sugan oo macnii ka dhashay inuu hadiyaddii rasuulku iga aqbali waayo calayhi salaatu wasalaam rasuulku hadiyadda wuu aqbali jiray soo ma markuu rasuulku wuxuu soo hadiyeeyo dabeetana uu ka aqbali waayo dee dareen baa gelaya qofkii oad garan karaysa waxba laga yaabaa inuu shakiyo sala talo munaafiq maata ilan waxii baa rasuulku ku socday calayhi salaatu wasalaam talo maxaa dhacay yaa malaa caadi baanad ahayn adiga qudhaadu markii u arkay maa fii weji wejigayga waxa ku sugan oo arrintaasi inay dhibtay ahaaday ayaa qaala rasuulku wuxuu uhi innaa anagu lam narudduhu kuugumaanaan soon celin calayka korkaaga naruddahu baa qoran inta badan laakiin waxa ka faseexsan lam narudduhu kuugumaanaan soo celin calayka korkaaga ilaa liannaa xurumun inaanu nahay kuwa markaa xaj xidhan mooyaane xurumun waa jamcu muxrim oo macnii muxrimuuna lilxaji xaj baanu xidhanay weeyi oo noo xidhan soo ma aragtid waanu kusii soconnaa oonu xidhannay sidaa darteed baanu kuugu celinay wax kale ma jiraan muttafaqun calayh markaa xadiidku wuxuu daliilu yahay xusnu khuluqihi calayhi salaatu wasalaam akhlaaq wanaaggii rasuulkeena sharafta leh waayo balaag ninkaa saxaabiga ah siduu markaa ugu cudur daaranayo e uga zuulinaayo waxa weeyaan wixii markaa dhibi lahaa ama dareenka dee ku noqon lahaa si uga zuulinayo baleeg uu cudurdaartay oo wixiibuu u caddeeyey soo ma aragtid marka arrintii he way baaba'aysaa saxaabigiina dee markaa saasuu ku raalli noqdo qofkuna sidaynu garanayno marka uu muxrimka yahay ee uu xajkii xidho ee ugaadhii beriga inuu ugaadhsado iyo cid ugaadhsanaysa inuu ugu kaalmeeyo dee midnama banaana soo ma aragtid wakadalika ugaadha sidiisa isaga daraaddii loo ugaadhsadayna ma cunayo laakiin qof kaloo iska xalaale hadduu ugaadh ugaadhsado uu isagoo hilibkii sito wax ka siiyo ta noocaasi dhib ma laha oo abu qataada dameer dabadeedkii uu ugaadhsadayba dee waa tii la cunay soo maaha sida xadiiskii saxiixaynka laakiin saxaabigan muxuu rasuulku uga aqbali waayey waxay ahlulcilmigu idhaahdaan markaa wuxuu rasuulku ka baqay calayhi salaatu wasalaam mar haddii uu ka mid ahaa dadkii la socday inuu rasuulka daraaddii usoo ugaadhsaday soo ma aragtid qofka muxrimkaaina haddii markaa uu ogaado ugaadhan beriga in daraaddii loo ugaadhsaday may ma cunayo mana ugaadhsanayo cid ugaadhsanaysana ugu he kaalmayn maayo oo ama warma ha usoo qaado ama ha usoo waabiyo ama maaragtay dhinaca ha ku soo qayliyo maya wa can inawaasi bni samcaana simcaan iyo samcaan baa loo akhrii karaa bikasri siini wa fatxiha radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi saaltu waxaan weydiiyey rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam can ilbiri wanaagiyo walimi dembiga xadiidkana dhowaan buu inoo soo hormaray isagoo wax yar kan ka bedelan qaala wuxuu rasuulku uhi albiru wanaagu xusnu اkhuluqi waa akhlaaq wanaaga weeyi oo wanaaguba wuxuu ku dhan yahay akhlaaq wanaaga ama halka ugu mudan biriga iyo khayrka halka ugu mudani waa akhlaaq wanaaga axaadiista qaar soo kumaynaan rag alxaju carafa maa macnaa dalika ya ikhwaan ya alka xajka halka ugu mudan iyo arkaanta ugu muhiimsani waahe waa carafa in la istaago xadiidkii rasuulkuna muxuu ahaa adducaau huwa alcibaada soo maha yani cibaadada halka ugu mudani waxa weeye waa waa ducadii markaa in sidaa loo fasiraa waa suuragal oo la ydhaahdo albiru wanaagu xusnulkhuluqi weeye yani halka ugu mudani waa xusnulkhuluq walimu dembiguna maa xaaka waa waxa ku soo noqnoqdo fii sadrika laabtaada ay taraadada saynu horaba usoo mara laabtaada ku soo noqnoqda ee markaa naftaadu ay jeclaysato tusaale ahaan inaad samayso qofkuna ka hortaagay waxaa miyaad samaysaa mise waad iska daysaa miyaad samaysaa mise waad iska daysaa ee sidaa wejiyadaa ugu soo noqnoqda ma garata ama qofka ugu soo noqnoqdaba markuu sameeyo maxaa kugu watay maad samaysid caynkaas oo kale samayntiisa maxaa kugu watay caynka ee wakarihta aada karaahsata an yaalica calayhi nnaas dadku inay maaragta arkaan adoo markaa samaynaya rawaahu muslim markaa dadku markay arkaan dabadeeta ay kugu dhaleeceeyaan ya naftuna had iyo jeer in la dhaleeceeyo wax laga sheego way nacabta soo ma aragti in la ammaanona waa wax iska jecel aad iyo aad bay u jecesha in la dhaleeceeyo wax laga sheegana way nacabta taasunbaa nafta ugu daran waxbaa lagaa sheegaya iyo halkan sidan lagaa lahaa marka oo ood karaahsato inay dadku kuga arkaan oo idhaahdaan ninkii weynaa maxaa ku dhacay oo he maanta isagoo sidan samaynayaan arkay waaya wacan cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi lam yakun ma ahayn rasuulu llahi rasuulka ilaahay ma ahayn salى اllahu alayhi wasalam faaxishan mid markaa xun ma ahayn oo waxaa loo yaqaano fuxshigu faaxishan ay daa fuxshin xumaan mid u saaxiiba ma ahayn hadday noqoto xagga qowlka iyo hadday noqoto xagga markaa ficilkaba fuxshiga iyo xumaanta mid maaragtay shaqo ku leh ma ahayn walaa mutafaxishan mid xumaanta iska keenkeeno oo isku kelifa inuu xumaantii ku hadhadlo ama sameeyana ma ahayn laa wa kaana wuxuu ahaa rasuulku yaquulu mid yidhaahda inna min khiyaarikum kuwa idinku khayr badan waxaa ka mid ah axsanakum kuwa idinku wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda oo innadaa isamkeedii waa axsanadaas khabarkeedina waa min khiyaarikum waa jaariya majruurkaasuu khabarka dhacaya oo iniyo walaalaheed khabarkoodu markuu noqdo jaar iyo majruur ama uu daraf noqdo sida haddoo kale ayuunbaa laga soo horraysiin karaa isamkooda oo isamka inta la dambaysiiyo khabarka lasoo hormarin karaa oo imaka khabarkii oo jaar iyo majruur ka dhacayaa lasoo hormariyey laakiin haddii labadaa aanu ahayn khabarku lama soo hormarin karo ya waraacida tartiiba ilaa fi ladi kalayta fiiha aw hunaa kayra albadi khulaasada waa ka ku tilmaamaya marka ina min khiyaarikum axsanakum akhlaaqan dadka idinku khayr badan ee idinku wanaagsan waxaa ka mida kuwa idinku akhlaaqda wanaagsan waaya xusnu lkhuluqa kolkaa waxaa lagu helayaa khayryada noocaasa ikhwaani lagu helaya wacan abi dardaai radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi maa min shayin shay ma jira ahqalu kaga culays badan ahqaludaasi waa khabarkii maadaa maadaa khabarkeedii weeyi waay de maadaasi waa xijaaziyadii moogta waa min xuruufi min alxuruufi اlmushabahati bilaysa oo maadii ka midka ahayd marka ma min shayin mintana waxa weeyaan waa sila ama waa zaa'idaba waa lita'kiidi nafyi marka aala waa in la idhaahdo aala saa ma idin qoraya mise wuu rafcinaya ya ya at maa min shayin shay ma jiro ahqala kaga culays badan fii miisaani اlmu'mini qofka mu'minkaa miisaankiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame min xusni اlkhuluqi akhlaaq wanaaga wa ina allaha ilaahay yubqidu wuxuu u cadhoodaa alfaaxisha qofka markaa hadalka xun waxa weeye waxa xun ee fuxshiga ah sameeya ee albadiya afka dheer hadalka xun markaa ku hadla rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu صaxiixu waa xadiis xasan oo صaxiixa xadiidkuna waa صaxiix alimaamu اlalbaniyuna raximah اllahu uu صaxiixiyey marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa maalinka qiyaame inuu miisaan jiro waa la ismiisaamayaa qofkana waa la miisaamayaa camalkiisana waa la miisaamaya xaashiya camalkiisana waa la miisaamaya xadiidkani wuxuu ka mid yahay adilada tusinaysa qofka qudhiisa in la miisaamayo fii miisaani lmu'min waaya waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay akhlaaq wanaaggu qiimaha uu leeyahay iyo inuu yahay waxa ugu culayska badan miisaanka aakhira waxa ugu culayska badan qaala wuxuu uhi albadiyu huwa aladii kawaye yatakalamu ku hadlo bilfuxshi xumaanta iyo waradii ilkalaami hadalka qariban oo qofka hadalka xun ku hadla ee la xumaysto ee akhlaaqda xun weeye ciyaada bilah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi su'ila rasuulu llah rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey sal allahu alayhi wasalam can akari maa yudkhilu nnaasa waxa ugu badan ee dadka geliya aljannata jannada qaala wuxuu dabadeeta yidhi taqwa allah ilaahay cabsidiisa weeyo wa xusnu lkhuluqi akhlaaq wanaaga ilaahay cabsidiisa iyo akhlaaq wanaaga ayaa ugu badan oo dadka gelisa jannada wa su-ila waxaa kaloo la weydiiyey can akari maa yudkhilu nnaasa naara waxa ugu badan ee dadka naarta geliya waqaala wuxuu uhi alfamu waa afka iyo walfarju xubinta taranka yani wixii afka lagu goostay iyo xubintaasi taranka wixii lagu goostay rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidka xasan صaxiixuu tirmidi ku sheegay laakiin xadiidku waa xasanu weeye waay waa yaziid ibnu cabdiraxmaan alawji baa sanadkiisa ku jira ninkaasina in sha allahu waa xasan lxadii wey xadiidku markaa wuu sugan yahay cabsida ilaahay iyo akhlaaq wanaaggu waa waxa ugu badan ee dadka jannada geeya afka xumaanta lagu goosto oo noocyo badanah iyo waxa weeyaan xubinta taranka xumaanta lagula yimaadaana waa waxa ugu badan ee dadka naarta geliya ta noocaasa qofka markaa muslimka ahi waa inuu cilmigeeda yeesho dee camalkeedana markaa uu ku dadaalo wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam akmalu lmu'miniina mu'miniinta kuwa ugu dhammayska tirani iimaanan xagga iimaanka axsanuhum waa kuwa ugu wanaagsan khuluqan xagga akhlaaqda wakhiyaarukum kuwa idinku khayr badanina ee idinku markaa waxa weeyaan fiicanina khiyaarukum kuwa idinku wanaagsan weeye idinku jajama linisaa'ihim dumarkooda rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidkani waa xadiid صaxiixa weeyaan alimaam alalbaniyuna uu صaxiixiye raximah اllahu tacaala horena markaa waynu usoo maray baabu lwasiyati bاnisa markaa wuxuu xadiidkani inoo sheegayaa calaaqada ka dhaxaysa akhlaaqda wanaagsan iyo maxay iimaanka oo mar kasta oo qofka ee dhaqankiisu wanaagsanaaday iimaankiisuna kaamil buu noqonaya ya kaamil dhammaystiran buu noqonaya qaybta xadiidka ee dambena waxay noo tilmaamaysaa akhlaaq wanaagga yaa horta lagula dhaqmayaa dadkao dhan baa lagula dhaqmaya waxaana weliba usii mudan waalidka iyo qaraabada iyo caruurta iyo dumarka gacanta lagu hayaa usii mudan soo ma aragtid in akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmo oo la ilaaliyo oo waxa weeyaan markaa loo jajabnaado hadalka loo dabciyo iyadoo dee markaa wixii sharcigu aanu ogolayn aan loo fasaxayn wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kalena wuxuu sheegayay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahaa ka ugu wanaagsan ee ugu fiican dumarkiisa waayo u aada ugu jajabnaa oo u aada iyo aada u ilaalin jiray qaala wuxuu uhi an caaishaa radia allahu canha qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay sal اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ina almu'mina qofka mu'minka ahi layudriku wuxuu ku gaadhayaa bixusni khuluqihi akhlaaq wanaagiisa darajata saa'imi اlqaa'imi qofka taagan qofka sooman ee taagan darajadiisa ayuu markaa waxa weeye ku gaadhaya qofka maalintiina sooman ee soomka sunnaha sooman habeenkiina taagan ee salaad u taagan ee maaragtay salaatuleyshii la imanayaana dee darajadiisu waa acla darajaat weeyi waa darajooyinka tii ugu sarraysay marka halkaasuu ku gaadhayaa qofkan akhlaaqda wanaagsani qaala wuxuu uhi rawaahu abu daawuud baa wari xadiidkuna waa xadiid saxiixa alcalaamatu lalbaniyuna wuu saxiixiyey sheekha saliim qudhiisuna wuu saxiixinayaa weeyi waaya ee marka alcalaamatu bnu lqayim wuxuu tilmaamaa yani sida uu qofku akhlaaq wanaagga ugu gaadhayo darajata asaa'im walqaa'im markuu sharaxayey wuxuu ihi man yuxasinu khuluqahu maca annaas maca tabaayuni abaa'icihim waakhlaaqihim fakaanahu yujaahidu nufuusa kaiira faadraka ma adrakahu saa'imu lqaa'imu fastawayaa fi darajati bal rubamaa zaada qofkan ee dadka oo dhan akhlaaq wanaagsan kula dhaqmaya iyadoo dadku ay kala dabeecada duwan yihiinoo qofba sii yahay mid baa iskaga kaa bilaabaya midbaa markaba iska xanaaqaya mid baa qalad kaa fahmaya soo ma aragti mid baa si fiican ku kuula dhaqmaya dadkaa kala duwan ee kala wada noocaa qofka akhlaaq wanaagsan kula dhaqmaya qof kasta oo ka mid a waxaad mooddaa nafo fara badan inuu la jihaadayo soo ma aragti nafo fara badan ula jihaad oo qof warba walba jihaad ku jira oo qof kasta isku daya inuu dhaqan fiican u muujiyo kula dhaqmo markaa sidaasuu ku gaadhay buu leeyahay qofkii maalintiina soomanaa soom sunna habeenkiina salaatuleyl u taagnaa darajadiisa oo way sinmeen kan akhlaaq wanaagga qof walba u muujinaya kula dhaqmaya inuu kaba darajo sarreeya ayaaba dhici karta qaala wuxuu uhi wacan abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu waa suday ibnu cijlaane qaala wuxuu ihi suday ibnu cajlaan qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam ana anigu zaciimun waxaan u damaanad qaadayaa bibeytin guri gurigaas oo fii rabadi ljanna jannada hareerteeda ku yaaliyo dhinaceeda oo rabadu ljannati waa maa xawlahaa khaarijan canha sida nihaayada ku sugan annihaaya fii qariibi alxadiid waa yani hareeraheeda weeyi waay oo waxaa loo isticmaalaa yani rabadu daar wey ama rabadu lmadiina marka hadda rabad ljanna wuxuu ku fasirayaa adnaahaa guri ku yaalla halka ugu sokaysa ana anigu zaciimun waxaa lagu markaa shabahay ama lagu mithaalay guryahan magaalada koonayaasheedii had iyo jeer ku yaal yaallo oo kale ana anigu zaciimun waxaan u damaanad qaadayaa bibeytin guri fii rabad ljannati jannada halkeeda suko ku yaalla liman taraka cidda ka tagta almiraa dooda ka tagta wa in kaana muxiqan mid xaq ku taaganba ha ahaado oo isagu xaqii fii nafsi اlamri wada wa bibeytin guri baan u damaanad qaadayaa fii wasaطi اljannati jannada bartankeeda ku yaala liman taraka cidda ka tagta alkadiba beenta wain kaana maazican haba kaftamaayo xataa markuu kaftamaayo ee dhabtaba aanay ka ahayn beenta iska ilaaliya wa bibeytin guri baan u damaanad qaadayaa fii acla ljannati jannada halka ugu sarraysa ku yaala liman cidda xasuna ay wanaagsanaato khuluquhu akhlaaqdiisu mise xasana baa idin qoran ya xasana ayuu u qoraya ya xasana bitashdiidi siin buu ku qoraya soo ma waay haddii sidaa loo akriyana waa xasana cidda wanaajisa khuluqahu akhlaaqdiisa ma garata waana sida sharaxa markaa uu u sharaxaya ibnu callaanku tashdiidi siin buu odhanaya xasana bay noqonaysa cidda wanaajisa khuluqahu akhlaaqdiisa sidaynu inoo taalla haddii loo macneeyana waa liman xasuna cidda ay wanaagsanaato khuluquhu akhlaaqdiisu iyo dhaqankiisu wanaagsanaado xadiiثu صaxiixu weeye rawaahu abu dawuuda biisnaadi صaxiix xadiis صaxiixuu ku sheegay alimaamu nawowiyu raximah اllah laakiin wuxuu saliim yihi waa صaxiixu ligayrihi maaragtay صaxiixu lidaatihi ma gaadhaayo alimaamu اlalbaniyuna xasan buu ka dhigay calaa kuli xaal xadiidku waa xadiid markaa sugan uno darajaة اlاxtijaaj gaadhaya weeye qaala wuxu uhi azaciimu addaaminu weeye cidda miraaga iska daysiya dooda iyo jidaalka xaqba ha ku taagnaade fadligaasuu leeyihi cidda beenta iska daysaana fadligaasay leedahay cidda waxa weeyaan iska akhlaaqdiisa wanaajisaana fadligaasay leedahay marka ka akhlaaqdiisa wanaajiyaa waxaa loo damaanad qaaday guri jannada halka u sarraysa ku yaalla soo ma aragtaan fii acla aljanna waayo jannadu darajaad bay leedahay fara badan oo kala sarreeya darajaadka jannadu way kala sarreeyaan marka dadka qaarna dee xagga u hoosaysay ka helayaan qaar dhexday ka helayaan qaar hee halka ugu sarraysay jannada ka gelayaan sidii acmaashoodu iyo khayrkoodu u kala badnaay oo uu kala sarreeyey waaya wain kaana muxiqan marka ahlulcilmigu waxay leeyihiin suuradan xadiidku sheegayaa waxa weeyaan waa qofku inuu jadaalkii iska daayo iyo murankii marka xaq uu cadiyo qofku inuu baatil ku murmaa isagoon xaqba ku taagnayn horta taas maba bannaana iyadu xaqii laakiin isaga waa lagu doodi karaa qofku wuu ku doodi karaa si xaqii hee uu caddeeyo sida qur-aankaba laynagu faray walaa tujaadilu ahla alkitaabi ila bilati hiya axsan marka marka lagu doodayaa oo marka xaqii la caddaynaayo lana doonaayo ciddan loo sheegaayo inuu xaq u caddaado inay raacdana rajaynayo laakiin haddii la og yahay xaqu inuu cad yahay ciddan ka soo horjeedaana ay markaa dee ogaan isaga indhatirayso oo aanay markaa diyaar u ahayn xaqan inay qaadato dee waxba markaa in lagu doodo oo laga sii hadlo in wakhtiga la yskaga lumiyo maaha soo ma aragtid sidaa awgeed baa miraaga iyo noocyada jidaalka ee aan waxa weeyaan lala imanahayn bay ahlulcilmigu ku daraan suurada noocaasa markay sharaxayaan kutubta ictiqaadka waa tarku lkhusuumaat waata ku badan tarku lmiraa iyo tarku lkhusuumaat iyo waata ku badan halkaasaana masalada lagu kala dhigdhiga ma garata marka masalada haddii loo arka in la caddeeyo intaasoo jeer laga hadlay oo adiladeedii la taxay oo dhan walba laga joogsaday ciddii markaa iska sii wadata iska murmaysa ee wakhtiga maaragta hadal ku luminaysa in lala qastaa ma istaahesho in lala qasto ma garata waayo xaqdoon ma hadde xaqi wuu cadiya haddaad doonayso xaqdoon tahay raac haddaanaad xaq doonahayna dee aday ku jirta adaa yaqaan وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحولي إن من أحبكم إلي حقيقة كوى اللوغو جعليها وحكم إذا وأقربكم يقول لو مني أنا حقيقة مجلسا حق مجلسك يوم القيامة مالك قيامة أحاسنكم كوى إذن كوى ناكسن أخلاقا حق أخلاق وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة kuwa xaggayga loogu cadhada badan yahay ee igu fogaan badan maalinka qiyaamana atharthaaruuna kuwa hadalka badan weeyi ee dhurmowna had iyo jeer iyo wlmutashadiquuna kuwa hadalka markaa balbalaadhiya ee isku kalifa inay maaragtay fasaaxo iyo wax lamida iska barbaadhaan iyo wlmutafayhiquuna kuwa iskibriyo weeye ee hadalkooda dadka iskaga sarraysiiya qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay qad calimnaa waanu ogaanay atharthaaruuna iyo walmutashadiquuna labadaa waanu garanaynaa waa maxkiyo sidii lafdigu ahaa un baa lagu soo raray fama lmutafayhiquuna mutafayhiqiintu maxay yihiin qaala wuxu uhi almutakabiruuna kuwa iskibriyo weeye hadalkooda dadka iskaga kibriya rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanun xadiidku waa xasan weeye alcalaamatu lalbaniyuna xadiidka uu taxsiiniyey waayah sheekhan salimna isagu wuxu uhi waa saxiixun ligayrihi oo isku kabkabay atharthaaru huwa kaiiru lkalaami waa ka hadalka badan takalufan isagoo weliba isku kalifaya hadalka dhurmaya un maanta o dhan wlmutashadiquna almutataawilu cala nnaas waa ka dadka iskaga sarraysiiya bikalaami hadalkiisa ee wayatakalamu ku hadla bimili fiihi afkiisa muggii buu ku hadlaa af labadii buu yeedhay ma maqasha tafaasuxan isagoo markaa fasaaxo iska baarbaadhayo wa tacdiiman likalaami hadalkiisana weyninaya walmutafahiquna asluhu waxaa laga keenay asalkiisa min alfahqi wa huwa fahqiguna alimtilaa waa buuxsanka waa wuxuu buuxsama wa huwa aladii waana shaksiga yamlau famahu afkiisa ka buuxinaya bilkalaami hadalka ee wayatawasacu fiihi ku luga fidsanaya ku maaragtay tawasucaya ee wayuqribu bihi qariibka kula imanaya takaburan iskibrin darteed iyo wartifaacan isa sarraysiin darteed iyo wa idhaaran muujin uu muujinayo darteed lilfadiilati dheeraadka uu ka leeyahy calaa hayrihi dadka kale marka wa waxaasoo dham waa madmuum wax loo baahan yahina maaha warawa tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ku wariyey sunankiisa can cabdillahi bn mubaarak wuxuu ka wariyey raximah llah cabdillahi bn mubaarak ibnu waadix alxandali atamimi mawlaahum axad aimati aclaam waa wada garanaysaan waa cabdillahi bn mubaarak waa culimadii raggii rag ahaa salafkii weeye ya salafkii ayuu ka mid ahaa raximah llah wuxuu ka wariyey fii tafsiiri xusni اkhuluqi akhlaaq wanaagga tafsiirkeeda inuu ka yidhi ibnu mubaarak qaala inuu yidhi huwa xusnu اkhuluqu طalaaqaة اlwajhi waa weji furfurnaanta laakiin tirmidiga waxaa ku taalla bast lwajhi wa badlu lmacruufi iyo wanaagga in la bixiyo iyo wa kafu ladaa dhibaatada in la joojistoo la haysto khalqiga ilaahay laga haysto yani saddexdaa qodob baa akhlaaq wanaagga kusoo ururayaa buu yidhi waanu ka asaxay oo aharkani cabdillahi bn mubaarak raximah llah uu ka sugan yahay oo macnii sanadkiisu waa xasan weeye alaaqat lweji waa weji furfuran dadka in lagula kulmo wejiga loo furfuro wejiga cabuuska laga ilaaliyo waay waa akhlaaq wanaagay ka mid tahay badlu macruufna waa wixii macruufee wanaagsan dadka in la siiyo on laga hagran oo dhinacyo kala duwan buu noqon karaa maal buu noqon karaa wuxuu noqon karaa waxa weeyaan markaa cilmi noocyo badan buu noqon karaa wa kafulaadana waa in dhibaatada dadka laga haystiyo makhluuqa oo lagu dadaalo dhibaatadaadu inaanay dadka saamayn oo aanay gaadhin dhibtaada dadka ka haysato marka waxa weeyaan waa tafsiir koobsanaya akhlaaq wanaag iyo waxyaabaha ka dhalanaya iyo midhaha laga goosanaayo oo muhiima weeye marka calaa kulli xaal qofku naftiisa waa inuu akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo ilaahay abuurayna waa inuu dhaqan wanaagsan kula dhaqmo addoommaha ilaahayna waa inuu dhaqan wanaagsan kula dhaqmo naftiisana taa uu ku rabeeyo uu baro ay naftu mujaahaday u baahan tahay akhlaaqda wanaagsanna qaybina waa jibili oo ilaahay baa dadka ku abuura oo waxaa laga yaabaa qofkan in ilaahay ku abuuro markaa dulqaad iyo geesinimo iyo sabir iyo waxyaabaha caynkaas oo ciddan kale aanay lahayn qaybina waxa weeyaan markaa waa qayb qofku uu kasban karo oo naftiisa markaa uu ku rabayn karo uu bari karo xataa iyadoo markaa aanay jeclayn ama dhaqanba aanay u ahayn buu dhaqan uga dhigi karaa iyo caado oo uu ku sandullayn karaa markaa qofku wixii dabeecad wanaagsan ee ilaahay siiyeyna waa inuu sii hormariyo wixii ka maqanna waa inuu dee soo kasbado oo uu naftiisa ku rabeeyo weeye ilahay akhlaaq wanaag ahayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online